إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar nafuurnimo oo lagu bartilmaameysaday xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa magaalada baardheere ee gobolka gedo oo ka dhacay howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee la shaqeeya etoobiyaanka halkaa heesta ciidanka maamulka koonfur galbeed ayaa duleedka magaalada baydhabo ku dilay qof rayid ah ciidamada shisheeye ayaa dowladda federaalka ku amray inay ka guuraan agagaarka afasione oo qorshuhu yahay in dhowaan doorashada madaxweynaha ay ka dhacdo dagaalyahankii daha furay weerarkii ceel baraf oo ahaa muhaajir kenya u dhashay ayaa fariin culus waxa uu diray shisheeyaha dalka kusoo duulay asigoo dhanka kalena dardaarno uga tegay dadka muslimiinta ah kulan lagu bogaaday inay weerarkii burundiga lagu laayay ee ka dhacay ceel baraf ayaa lagu qabtay magaalada jirib ee walaayada jubbooyinka warka dibaddana ciidamada yuhuudda ayaa toogtay haweenay weriye ahayd oo falastiin ka soo warrami jirtay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن weerar nafuurnimo oo lala bartilmaameysaday xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka waramaya weerar culus oo nafurnimo ah ayaa waxa uu barqanimadii maanta ka dhacay barta ugu dambaysa ama kontaroolka laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho goobta weerarkan uu ka dhacay ayaa ahayd mashquul waxaa safnaa gaadiid ee xubno kala duwan ee dowladda federaalku ay leeyihiin oo baaritaano lagu sameynayay waxaana inta badan ee dadkii saarnaa gaadiidkaasi ay ku jeedeen teendhada laga dhisay xeradii efisioni halkaasoo ay maanta khudbado ka jeedinayaan xubnaha isku herdinaya madaxtinimada dowladda federaalka ah qaraxa ayaa waxa uu ahaa mid aada u xoogan oo jugtiisa laga maqlay degmooyinka magaalada muqdisho sawiro kooban oo laga helay goobta dhacdada waxay muujinayaan burburka gaadiid dhowr ah iyo gawaari ambalas ah oo halkaasi dabcan ka qaadaya dhaawacyo iyo meydad xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegatay mas-uuliyadda weerarka waxaana ay tilmaantay in ay ku beegsanaysay xubnaha kala duwan ee dowladda federaalka ah ee goobta ku sugnaa islamarkaana ku wajahnaa tendhada afisioni dowladda federaalka ah dhankeeda ilaa iyo hadda wax war rasmi ah ma aanay soo saar oo ku aadan inta uu khasaaraha gaarsiisan yahay qaraxa ayaa waxa uu dhacay xilli ee tendhada afisioni ay ku qulqulayeen xubnaha doonaya inay khudbadaha jeediyaan waxaana walwal uu ku keenay geeji socodka hawshii halkaasi ka socotay ee xilligan oo ay khudbaduhu socdaan waxaa weli goobta ka maqan qaar ka mida murashaxiinta liiskooda lasoo gudbiyey sababo la xiriira ee zaxmadda jirta iyo baqdin amni oo ay qabaan maadaama meesha waxay ka dhaceen ay tahay kontaroolkii ugu dambeeyey waxyar kadib markii qaraxan uu dhacay xubno badan oo ka mid a dowladda federaalka ayaa barahooda ku soo qorayay waa maxay qaraxa dhacay dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in weerarkan uu ka markhaati kacayo hubanti la-aanta ee ammaanka ee madaxda kala duwan ee dowladda federaalka ah dhowaan uuna ayay ahayd markii uu dhacay weerarkii weynaa ee lagu laayay ciidamada burundi kaasoo dowladaha gacanta ku haya ee dowladda federaalka ah ay ku muujiyeen halista amni ee ay mar walba la kulmi karayaan iyaga iyo dowladda federaalka ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa magaalada muqdisho ku dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliiska dowladda federaalka warka ayaa war kale oo ku saabsan howlgal qorshaysan oo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee la shaqeeya etoobiyaanka baardheere heesta waxaa inoo haya haashim cabdinaasir faahfaahinna dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar dhabagal ah oo shalay kolonyo ka tirsan xabashida ethoobiya loogu dhigay inta u dhexaysa deegaanka garsaaley iyo degmada waajid waxaana kamiinkaas ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray xabashida ethoobiya ciidamadan ethoobiyaanka ah ee weerarka la kulmay ayaa waxay kusii jeedeen degmada waajid waxaana laga dilay shan askari oo ethoobiyan ah kuwaas oo diyaarad helikobtar ah ay ka qaaday degmada waajid ethoobiyaankan ku socdaalaya gobolkaas ayaa marar badan waxay la kulmeen weerarro jidgal ah iyo qaraxyo ay la beegsadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo khasaarooyin ka soo gaaray goobaha ay xalay howlgallada ka fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka mid a magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya howlgal gaar ah oo xalay ka dhacay xaafadda raadeerka degmada dayneyle ee magaalada muqdisho ayay ciidamada mujaahidiintu waxay ku dileen sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu sheegay cabdi cali guure sargaalkan oo kabtan ahaa ayaa wuxuu si gaara kaga tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee lagu yeero asluubta sidoo kale meelaha ay xalay howlgallada ka fuliyeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka mid a magaalada baardheere ee gobolka gedo waxaana lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray qatar dhuub iswaal waxaana raggii ka tirsanaay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dilka u geystay askarigan u suuro gashay inay hore uga sii qaataan qoragii uu ku hubaysnaa dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya saldhigga la beegsaday ayaa wuxuu ku yaallaa deegaanka qooqaani isla jubbooyinka goobaha mujaahidiintu xalay kenyaatiga ku weerareen waxaa ka mid a saldhig ciidamada kenya ay ka samaysteen deegaanka taabto isla jubbada hoose dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland halka lagu dhaawacay saddex kale shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la beegsaday ayaa wuxuu ku yaalaa degmada owdhegle ciidanka maamulka koonfur galbeed ayaa duleedka magaalada baydhabo ku dilay qof rayid ah maxamed muudey axmed abuu muslim ayaa warkan inoo faahfaahinaya ciidanka maamulka koonfur galbeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay rasaas ooda ugu qaaday gaari ay saarnaayeen dad shacab ah kadib markii ay ugu soo baxeen meel u dhow goobta isbaaradooda si ay dhac u geystaan inta la xaqiijiyey waxaa rasaastaasi ku dhintay hal qof mid kalena waa uu ku dhaawacmay ilwareedyo ayaa sheegaya in qofka dhintay lagu magacaabi jiray madey ibraahim qofka ay dileen iyo kan ay dhaawaceen ciidanka koonfur galbeed ayaa waday wiil yar oo la xanuunsanayey dhagax sanka ka galay si ay goob caafimaad u geeyaan waxba ma gaarin wiilkii yaraa ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay si joogto ah u beegsadaan dadka rayidka ah inta badanna waxaa dadka loo dilaa lacago ba-ad ah iyo wax la mid ah ciidamada shisheeye ayaa dowladda federaalka ku amray inay ka guuraan agagaarka afasione oo qorshuhu yahay in dhowaan doorashada madaxweynaha ay ka dhacdo cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan inoo haya taliska ciidamada shisheeye ayaa amar ku bixiyey in ciidamada dowladda federaalka ay isaga guuraan agagaarka goobta loo qorsheeyey inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha dowladda federaalka ila wareedyo ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan u xaqiijiyeen taliyaasha ciidanka dowladda federaalka loo qeybiyey warqado uu amarkaasi ku qoran yahay oo kasoo baxay taliska atamis ee fadhigiisu yahay xalane arrintan ayaa timid kadib markii la dareemay in saraakiisha qaarkood ay ka cagajiidayaan amarkan oo uu hore warbaahinta kaga sheegay guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe saraakiisha dowladda ayaa aqbalay ugu dambeyntii amarka kadib qoraaladii kasoo gaaray shisheeyaha waxaana ay bilaabeen inay gebi ahaanba isaga baxaan teendhada afisione islamarkaana ay isaga guuraan agaarkeeda oo dhan goobta ayaa waxaa isku fidiyey ciidamada shisheeye ee burundi iyo uganda goobta doorashada ayaa waxaana imaanaya ajaanib kala duwanna way ka mid yihiin kuwa qaramada midoobey iyo wakiila ka socda dowladaha faragelinta iyo duulaanka ku haya soomaaliya kuwaasoo u baqaya ammaankooda ciidamada dowladda federaalka ayaa aada loo bahdilay sida ay dad badan aaminsan yihiin maadaama iyagoo dalkii u dhashay laga doorbiday kuwo ajaanib ah kuwa amarka siinayana ay yihiin ajaanibta guddoomiyaha baarlamaanka oo saacado ka hor kasoo laabtay xerada xalane ayaa shaaca ka qaaday in maalinta doorashada aan teendhada afisyoone lala soo geli karin taleefanada iyo qalabka elektaroniga iyadoo tartamayaasha halkaa imaanaya lagu amray inay darawaladooda usoo dhiibtaan qalabkooda amarkan ah in taleefanada lala soo geli karin ayaa ku wajahan keliya madaxda dowladda federaalka iyo tartamayaasha taasoo ka dhigan in ajaanibtu ay la imaan karaan wixii ay doonayaan ciidanka uganda iyo kuwa burundi ee goobta waardiyenaya ayaa waxay qudhooda wataan taleefono kale nuuc ah dadka wax falanqeynaya ayaa waxay sheegayaan in doorashadani tahay mid si aad ah loogu sii bahdilayay dowladda federaalka musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada dowladda federaalka ee afarta sano ku kooban ayaa xalay oo dhan sameynayay waxay ugu yeereen olole mid weliba oo iyaga ka midana wuxuu kiraystay hotel ama goob ay dad badan ku kulmi karaan halkaasoo la isugu keenay dumar aan xijaabneen iyo dhallinyaro u labisan sida reer galbeedka sidoo kalena muusig wada ciyaaraya dadka qaar ayaa isweydiinaya waxa uu soomaaliya ku soo kordhin karo nidaam noocaas ku dhismay dagaalyahankii daaha furay weerarkii ceelbaraf oo ah muhaajir u dhashay dalka kenya ayaa fariin culus u diray shisheeyaha dalka kusoo duulay asiga oo dhanka kalena dardaaran uga tegay dadka muslimiinta ah maxamed aahir calasow ayaa warkan inoo haya Kwa majina naitwa Jamal Diba Dida, nimezaliwa miaka wa 1996.
idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa xalay baahisay dardaaranka jamaal diiba diida oo loo yaqaanay zubayr al muhaajir oo u dhashay dalka kenya kaasi oo ahaa naftii hurihii dahfuray camiliyadii lagu xasuuqay ciidamada burundi ee ka dhacday deegaanka ceelbaraf oo ka tirsan shabeellaha dhexe dardaaranka jamaal oo dhinacyo badan quseeyey ayaa ugu horeyn fariin u diray ciidamada burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha ku soo duulay soomaaliya waxa uu xasuusiyey waxa ay ka dhaxli doonaan duulaankooda Nikitumania risala hali al Burundi, watoto wa Faransa.
waxaan doonayaa inaan halkan fariin uga diro ciidanka burundi oo ah dhasha faransiiska waxaan leeyahay soomaaliya ma aydan u imaan inaad nabadda ilaalisaan balse idinka ayaa ah kuwa nabadda khalqalgelinaya waxaad ogaataan sida aad muslimiinta u gumaadaysaan ayaa idinkana la idin gumaadayaa dhibka aadna gaarsiiseenna mid la mid ah ayaad dhadhamin doontaan dhiiggiinnuna dhulkan ayuu qulquli doonaa waxaad u barateen inaad bakhtigiinna diyaarado ku daabushaan si dalkiinna loogu celiyo laakiin hadda ma heli doontaan wax aad qaadaan sababtoo ah lafihiinna iyo hilbihiinna ayaan kala firdhin doonaa waxaana ka dhergi doona eeyaha iyo duurjoogta soomaaliya waxaan leeyahay ciidanka burundi ee soo duulayaasha ah ee dhufaysyada iyo difaacyada isku gadaamay waxaad ogaataan isla difaacyadan aad ku gabanaysaan ayaa noqon doona xabaalihii la idinku aasi lahaa waan idiin soo soconnaa allah ayaa u aqbalay fariintaasi ku socotay burundi maxaa yeelay halka uu beegsaday waxaa ku la'day ciidamo badan oo u dhashay burundi halka kuwo kalena ay u carareen dhulka hawdka ah iyagoo qaar badan ay dileen dadka shacabka ah ee loo fasaxay inay beegsadaan haraadiga ciidamada burundi jamaal diiba diida waxa uu markaan milicsaday madaxda iyo shacabka burundi oo uu hordhigay su'aalahan Ziwe shazaha kujelei dini. Wallahi ili waislamu waishi katika amani.
shacabka reer burundi iyo madaxdooda waxaan leeyahay waxaad ku raali noqoteen inaad wiilashiinna u soo dirtaan soomaaliya bal khariiradda ma fiiriseen oo ma aragteen masaafada u dhexaysa soomaaliya iyo burundi inta ay la eg tahay maxayse tahay cilaaqada ka dhexaysa soomaaliya iyo burundi isku luqadna kuma hadashaan isku diinna ma tihiin maxay tahay marka sababta idinku kaliftay inaad wiilashiinna dalkan u soo dirtaan allah baan ku dhaartaye ma jirto sabab aanan ka ahayn kufriga iyo xasadka quluubtiina ku xididaystay waxaad diidaysaan in dalkan lagu xukumo shareecada allah annaguna waxaan idiin leenahay la dhintay caradiinna wallaahi nagalama kulmi doontaan wax aanan ka ahayn ad adeeg iyo dhiiranaan mana ahaan doonno kuwo dulliga hagoogta oo oggolaada taasi beddelkeedna waan sii wadi doonnaa jihaadkeenna ilaa dhulkan aan ka suulino qurunkiinna ciidan waxaan ku rajo weynahay inay muslimiintu ku farxi doonaan oo takbiirsan doonaan marka ay arkaan bakhtigiinna oo meel weliba waran idinkana waxaan idiin rajaynayaa inay baroorta iyo murugadu harayso guryihiinna ku yaala bujambuura risaaladaasina allah waa uu u rumeeyey waayo sida uu u sheegay waxaa maalmaha ciidda farxad iyo takbiir ay haraysay masaajidda fagaarayaasha dhulka ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin ciidamada burundi ayaa horay ugu go'ay saaxaadka dagaalka iyadoo la xasuusto xasuuqii loogu geystay leego iyo dayniile jamaal diida ayaa soo hadal qaaday taagdarada iyo khibrad la'aanta wiilasha burundi ee lagu laayay dhul aysan aqoonin isagoo xasuusiyey dilka kufsiga iyo ihaanada ay u geysteen muslimiinta ku nool shabeellaha dhexe Asibaki yoyote ambaye anayani kafiri. Tunaambia enyi jeshi ya Maburundi.
ciidanka burundi waxaan leeyahay marka hore sidee baad isugu tilmaamaysaan ciidan idinkoo aanan khibrad dagaal lahayn marka xigta waxaad ogaataan inaanan marna hilmaamin dhibka aad u geysateen hooyooyinkeenna iyo gabdhaha muslimaadka ah ee walaalaheen ah waxaad ku xadgudubteen masaakiin xoolo dhaqato ah sababta keliyana waxay tahay inay allaah rumeeyeen oo ay doorteen inay diintooda ku dhagaan oo ku dhaqmaan dalkiinna ayaad ka soo duulaan tagteen kadibna waxaad ihaano iyo dulmi iyo dil iyo kufsi kula kacdeen muslimiinta ku nool wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe wallaahi arrintan ayaa murugo igu reebtay waxaana is odhanayay kuma raali noqonayo inaan gurigayga iyo guriga hooyaday iska fadhiyo iyadoo walaashay muslimadda ah ay qaylo dhaaminayso oo ay leedahay waa islaamaah wallaahi marna kuma raali noqonayo shisheeyaha soomaaliya ku soo duulay waxaa ka horreeya oo caratuur u ah ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada jamaal kuwaasi ay haraysay damiir xumada kama uusan tegin ee waa uu la hadlay ambahayo almurtadiin ambaye mumeuzai dini kwa tamani ambaye ni chache vipi wote kuwa unasema mini somali auna ghira na wasomali murtadiinta diintooda ku iibsaday sandareertada yar waxaan leeyahay sidee baad soomaalinimo ugu abtirsanaysaan haddii xitaa aydan ka gubanaynin gaboodfallada lagu hayo ummadda soomaaliyeed murtadiinta waxaan leeyahay haddii aysan idiin soo gaarin fariinta walaalahayga iiga horreeyey haddaba aniga idhegaysta waad ka shar badan tihiin saliibiyiinta dalkan gumaysiga ku jooga sababtoo ah idinka ayaa u horseeday gaalada inay muslimiinta dulmiyaan kiniisadana ka dhistaan dalkan fasahaadkana ku faafiyaan idinka ayaa ah kuwa gabdhaha walaalaheen ah iyo muslimiintaba u gacangeliya gaalada si ay u laayaan waxaad ogaataan in albaabka towbadu uu mar kasta furan yahay allahna uu yahay mid dembi dhaafe ah oo naxariis badan maxaa sababay inaad islaamka dhabarka ka xortaan gaaladana gacal iyo sokeeye ka dhigataan sabab kale ma jirto oo aan ka ahayn in quluubtiinnu ay gaalnimadu ku gaamurtay taas ayaana idinka dhigtay dayuusiin damiirlaawayaal ah oo aan kala jeclayn dhibaatada muslimiinta loo geysanayo si kastaba ha ahaatee fariinta uu reebay jamaal diiba diidda oo u dhashay dalka kenya ahaana halyeygii dahfuray camaliyaddii ka dhacday ceelbaraf ayaa socotay qadar afar iyo labaatan daqiiqo ah iyadoo lagu turjumay luqadda soomaaliga waxa uu la hadlay shacabka soomaaliyeed istishaadiyiinta iyo guud ahaan mujaahidiinta al-shabaab dagaalka ay ku jirto xarakatu shabaabulmujaahidiin oo ah dagaal caalami ah ayaa waxaa kaalin lixaad leh ku leh oo ka qayb qaadanaya muhaajiriin isaga kala timid meelo kala duwan daafaha dunida kulan lagu bogaadinayay weerarkii burundiga lagu laayay ee ka dhacay ceelbaraf ayaa waxaa lagu qabtay magaalada jilib ee walaayada jubbooyinka axmed ciise ayaa warkan inoo haya burundi ya burundi burundi allahu akbar na hii ni kidogo ambao tumewaletea tutawaletea zaidi ya hii allahu akbar
kadib markii uu dhacay weerarkii ceelbaraf bulshada soomaaliyeed ayaa aad u soo dhoweeyey weerarkii lagu soo afjaray ciidamada burundi ee saldhigga ku lahaa ceelbaraf munaasabad ka dhacday degmada jilib oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin waxgarad culimo iyo qeybaha kale ee bulshada ayaa waxaa si aad ah loogu soo dhoweeyey weerarkii ka dhacay ceelbaraf ugu horreyn waxaa si xigabay ah ku cabiray weerarkaas sheekh aadan sunne oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ummad yahay gaal waa lagu digtaa maalintuu go-ay guurtiyo gaarida haweenba waxaa tihiin gacalahaygii guulahaan sugayn iyo farxaddeenna gaarka ah haddaan galabta faalleeyo goortii salaada laga soo gadoomiyo galalacdii waaga gariirkii onkadiyo guguc lamoodee geyiga maasheeyey waa geesiyaashii istishhaadigo xarumagaaleedka iyo goobta soo galay allaha ku gallado jannadaa xuuralciin loo gelbinayaay gigtii hore markii geydhku soo jabiya wixii gaadh isdaba yaalay gadoonta eemiyey gaaladii gees walba u yaacda mid la gubiyo mid goor walbaba geerida u jooga allaa garan inta shacabku gowracee dabaha geylaansan sidoo kale waxaa madasha ka hadlay sheekh maxamed balli isagoona bogaadiyey weerarka si gaara istishaadiyada raggi galay ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatulfirdows allah ku abaalmarya war aamin dhahaya raggii kaartada jeexay indhahoodii iyo lixaadkoodii caqligooda allah u barakeeyo imisaan burundiyow ka joog nidhi beeniiraad ma lehe imisaan buqcaddaan ka guur nidhi waa beled islaameede imisaan lahayn ishaadi bare soo akhriyey baro yuusan buurka kaa jarin imisaan lahayn baruurtaadu waa badan tahee yaan bahalka loo loogi beesadoon intaad leedahay beraha soo dheelman intaa kadib sheekh cumar xayaakallah ayaa bogaadiyey weerarada lagu naafeynayo shisheeyaha ku soo duulay dalka tan shalay ka dhacday ceelbaraf waa khayra bidaayatin baan leennahay hadday shalay toona amisom ahaayeen maantana ay magac kale u bixiyeen shaarhkana loo geliyey waxaan leennahay cadowganagu midunbu ahaa shalayna kaafir buu ahaa maantana waa kaafir albaabkaa bilowday insha allahu tacaala wuu socon doonaa laakiin walaalaha wag baan xusuusinayaa nasriga waxaa lagu qaabilaa tawaaduc iyo isluldhig iyo ilaahay oo loo celiyo guusha wama nasru ilaa min cindi illaah guusha ilaahay bay ka timi jalla wacala in sha allahu tacaala waxaa ka dhici doonta dayuradda oo dabada la qabsada sidii afghanistaan oo kaleeto in sha allahu tacaala
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay qaadaan weeraro loogu difaacayo dalka shisheeyaha kusoo duulay iyadoona ummadda soomaaliyeed ay aada u soo dhoweyso halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada yuhuudda ayaa waxay togteen haweenay weriye ahayd oo falastiin kasoo warrami jirtay saxafiyad ka tirsaneyd shabakada laga leeyahay dalka qatar ee aljasiira ayaa waxaa la dilay xilli yuhuuddu ay weerar ku qaadeen magaalada ku taalla daanta galbeed aroornimadii hore ee saakay ayay ahayday markii ay weerareen magaalada aljaniin ee dhacda daanta galbeed waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaarooyin kala duwan wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiintu waxa ay sheegtay in haweeneyda saxafiyadda ah ay toogteen ciidamada yuhuudda intii uu socday weerarku aljasiira ayaa si kulul waxay u cambaaraysay dilka ciidamada yuhuudda ay u geysteen haweeneydan ayaga u shaqaynaysay waa dil argagax leh oo dilaacinaya qawaaniinta iyo halkudhigyada dawliga ah ee ay sheegtaan yuhuudda kuwaas oo ku xadgudbay warbaahinta xorta ah ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay shabakadda aljasiira waxaa loogu yeeray beesha caalamka ee aljasiira ka dalbatay inay dhaleeceeyaan falkan islamarkaana kuwa ka dambeeya ay si dhab ah ula xisaabtamaan waxaa keliya shabakadda xanuujiya ayaa ah sida ay sheegeen in weryahooda la dilay iyadoo huwan shacaarka saxaafadda taas oo weryuhu kaga soocan yahay bulshada inteeda kale waxayna dilkan ku tilmaantay shabakaddu mid si bareer ah oon geed loogu soo gamban loo geystay saxafiyadda la dilay oo lagu magacaabi jiray shariin abucaaqila ayaa waxa ay ka mid ahayd wariyaashii ugu horreeyey ee tv-ga aljasiira waxayna ku biirtay sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol toddobiyo sagaashankii xilligaa oo ku beegneed sanad kadib markii la furay telefishinka oo laga leeyahay dalka qatar warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa